magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad xariga loogu jirayo xarun loogu talagalay in lagu tababaro ardayda jaamacadaha ku yaala maamulkaasi xaruntan ayaa waxaa lagu baran doonaa cilisaarista agabka caafimaadka sheybaarka qaliimada iyo cashiro la xiriira caafimaadka injineer cabdicasiis axmed cali maamulaha xaruntan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo aas aasay xaruntan college-kani runtii de waa college aan odhan karo waa markii ugu horeysay ee somalilan noociisao kale laga furo college-ka noocani college-kani wuxuu specifically ka shaqeynaya waad aragteen dhammaanteen college-yada waddanka jira aada bay fara badan yihin college-yadan college-kani wuxuu ka duwan yahay college-yada kale college-yada kale markaad tagto waxaa college-yada kale lagu dhigayaa waa i t waa business administration waa facultiyo ama takhasusaad kala duwan iyo hal college dhigayaan aragnay college-kani wuxuu kaga duwan yahay wuxuu leeyahay specific expertise ayuu leeyahay oo keliya wuxuu takhasus ku yahay bahda caafimaadka siduu markaa u yahay for example oo kale saddex certificate ama diblomo ayuu xooga saaraya koroskani takhasuska koowaad waxa weeyaan waa lab technician oo ardaydeena laboratoryga barata jaamacadaha waxaynu ognahay afar sano shan sano ayay jaamacadihii dhiganayaan iyagoonu ahayn enough practical experience qaar ka mid ah marsharatii kasoo qayb gashay daafurka xaruntan ayaa bogaadiyey cabdicasiis wuu ku mahadsanyahy isagoo wasaaraddii waxbarashada matelaya inuu fikirkan cusub isaga iyo tiimkiisu ay la yimaadaan aada iyo aad baan idinka mahad celin adiga tiimkaagaba qof kasta oo fikirkan technicalka xoogga lagu saarayo ama skilliska ama xirfadaha xoogga lagu saarayo la yimaada runtii waanu waanu dhiirigelinaynaa kolley marka laga yimaado dadka wax ka baran doona waxaa laga yaabaa marka xagga laga eego shaqo abuurka in furitaanka college-ka laftiisu uu yahay fursad shaqo uu noqon doono macalimiin uu noqon doono uu noqon doono dad farsamo yaqaanaa uu noqon doono iyo bulsho kale oo reer somalilan aho ama reer hargeysa aho laga yaabo imika inay suuqa shaqala-aanta kamid ahayeen in marka college-ka albaabada loo furaba uu ka qayb qaadan doono inuu inuu dad shaqaalaysiiyo waxa kala duwan filosofiga la isticmaalayo ama skill ku base garaysan ama attitude ku base garaysan ama ku dhisan maxaa la yidhahdaa knowledge sidaas lamid a manhajka runtii anigu saarada waxbarashada middan la shaqeynayay waxyaabaha aynu u baahan nahay waxaa kamid a in bulshadeena aynu awoodda saarno skill waxaan cabdicasiis ku hambaliyeynayaa sidoo kale waxaad moodaa bulshadeenu imika inay soo fahmayso waxa weeyaan xirfadihii waayo shaqo la-aantiiba waxa weeyaan aada u saamaysay dhalinyaradii aqoon-yahankahayd ee jaamacadaha ka baxay si guud marka loo eego daryeelka bukaanka qofka shaybaadhka ahi marka uu dhisan yahay practicalkiisu ama xirfadiisu iyo technical ay dhisan tahay wuu ka duwan yahay qofka mashiinka automatiga ku shaqeynaya xaruntan ayaa waxaa baahi badan u qabay bahda caafimaadka magaalada hargeysa taasi oo door muhiima ka qaadanaysa horumarinta xirfadaha la xiriira caafimaadka